waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lah ee hambalyada iyo heesaa ibraahim haye warqadda ugu horraysa waa tahay falastiin haddaa ugu soo reexda dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo muumino axmed maxamed xaamud iyo aabe cabdiraxmaan cali xaydar iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed cabdiraxmaan cali xaydar iyo caddey cabdiraxmaan cali xaydar iyo xabiibo cabdiraxmaan cali xaydar iyo maxamed axmed maxamed iyo waxay yidhaahdeen abtiyaal axmed maxamed xaamud iyo xasan macalin cumar fiidle iyo waxay yidhaahdeen cadde cabdulaahi ibraahim iyo maxamed madkhayr macalin iyo waxay idhahdeen abti axmed madkhayr macalin iyo abti yuusuf mustaf ibraahim master baris ku magac dheer iyo adeer ibraahim cabdi isaaq iyo adeer maxamed cabdi isaaq iyo waxay yidhahdeen eedooyne xaliimo cabdi isaaq iyo caddey cabdi isaaq dhammaana dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay taaniyad iyo halkanba ay salaan uga diraan aabe cabdulaahi cabdi isxaaq iyo waxa ay yidhaahdeen hooyo faadumo cabdiraxmaan cali xaydar oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada waaberi wiilkaasna waxaa loo bixiyay cabdiraxmaan cabdulaahi waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay allah ka dhigo wiilkaas kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca
aamiin ayaanu leenahay ibraahim warqadana ibraahim waxay naga soo gaartay qunsulka safaaradda jabuuti ee washington waa saaxiibkan ciise daahir buraale iyo xaaskiisa fawsiye axmed cabane iyo caruurtooda ceeleeye ciise daahir iyo caafi ciise daahir iyo cabane ciise daahir iyo cawo ayaan ciise daahir iyo fadxiya axmed cabane waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan ismaaciil siciid dawaale iyo ileeye ismaaciil geedde xareed oo dhowaan ku aqalgalay dalka jabuuti isku waara ubad kheyr qaba kala hela ayaanu leenahay warqadda xigta ibraahim dhambaalkan waxaa uu naga soo gaaray doctor cabdirasaaq cali yuunis iyo hooyo faadumo jaamac iyo ruuma cali iyo waxay yidhaahdeen maxamed cali iyo mubaarak cali iyo cabdirasaaq cali iyo zamzam axmed bilow iyo isbahaan axmed bilow iyo reer axmed fareer iyo waxay yidhahdeen cabdi goosaar iyo zahro goodir iyo sheekh ibraahim iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay joogaan beledweyne jaalalaqsi jowhar muqdishow iyo waxay yidhaahdeen buulo mareer iyo barawe waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad hawada ay u marayaan leylo axmed fareer iyo barre cabdulaahi maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beledweyne waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin allaha idinka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqo iyo guur raaxa badan noloshooda ku qaata aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim bal heesta xigta
weynaha waxaad weydistaan ha ka waayina wada noolaadoo nabad waa codka macaan ee fanaanka
ayaha aduu warwerli kumara kumara walaa weheliyo walaal guri wadaraho wilaaliyo gabdhale waayaha aduu warwerli kumara kumara walaa weynaha waxaad weydiisataan haka waayinina weynaha waxaad weydiisataan haka waayinina wada nolaado nabad ku waara wada nolaado nabad ku waara wada nolaado nabad ku waara wada nolaado nabad ku waara ka waaynin wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara wada noolaado nabad ku waara haye duco waa ku Waa- dhammaatay heestan soo maha ibraahim waa hagaaga wada noolaada iyo codkii shay mira dacar haddaan intaasi ka gudubno dhankii dhambaalada ayaan falastiin ay dib ugu noqonaynaa haye warqadan waxay naga soo gaarta abaaye faadumo bashiir cabdiraxmaan iyo abaaye deeqo bashiir cabdiraxmaan iyo safiyo bashiir cabdiraxmaan iyo kaafi bashiir cabdiraxmaan iyo adeer xasan cabdiraxmaan maxamuud iyo waa adeerayaal cali cabdiraxmaan maxamuud iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamuud iyo beriya cabdiraxmaan maxamuud iyo waa eedooyinkii haddana fardowse cabdiraxmaan maxamuud iyo xabiibo cabdiraxmaan maxamuud iyo hindi cabdiraxmaan maxamuud haddana cab- adeeradiiaan kusoo noqonay waa cabdiqaadir jamcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo bare jamcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo duraan jamcaale xalana xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo daahir jamcaale xalane xaaskiisa iyo caruurtiisa waa dhankii eedooyinka haddana nuuro jamcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda xaawo jamcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo xalwo jamcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo xamdi jamcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda cibaado jamcaale xalane saygeeda iyo caruurteeda iyo aamine maxamuud shidane iyo hindi maxamuud shidane nasteexe maxamuud shidane xaawo maxamuud shidane cabdulaahi warsamo rooble shucayb maxamed cali leyla nuur cilmi dhammaan dadkaasoo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay tahniyad aroos u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin ee dunida iska calmada bay yidhaahdeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo gaclis idiisa nasteexa cali maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada dhuusamareeb gaar ahaana xaafada dayax taariikhdu markay ahayd bishan diseembar sideedeedii labada kun iyo lix iyo tobanka ducaduna waa xaggiina ayay leeyihiin isku waara ubad qeyr qaba kala hela ayaanu leenahay ibraahim haye waa hagaag falastiin waxaa noo baaqaysaa waxaa noo baaqaya dhambaalkana hooyo ijaabo macalin cali cusmaan iyo caruurtiisa iyo shaafi maxamed iyo xaawo cusmaan iyo caruurtooda cabdulaahi firdowsa cabdifataax cabdixakiin sacdiye iyo suweyda nuur cusmaan iyo marwadiisa seynab cabdiraxmaan cabdiraxmaan cusmaan iyo marwadiisa xabiibo bare iyo wiilkooda cabdikariin cadde maxamed cusmaan cabdulaahi cusmaan waxaa dhammaantoodna ay kala joogaan kenya maraykanka sweden soomaaliya iyo sacuudi arabiya waxaana ay taaniid kale iyo laaba gaarsiinayaan doctor xasan cusmaan iyo waxay yidhaahdeen yasmiin cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaana ay leeyihiin ah, noqda kuwii isku waara ee bana uu kala siiyo ubad qayrqaba aamin ayaan leenahay haye ibraahim kaalmihii suugaanta xaggii suugaanta iyo heesaadaan ku noqono damcay adaa ahee ku daymaaye dushaydaan ku saarahaa dusha maa isaare durdur soo da-aayaad aheyd daaftii maraayo doob oo carfoonaa deg deg uga soo baxaayay leedahay awees khamiis iyo fanaanada luul jeelaani cali
ha iiga soo daahine dawlaay ha soo daahine ha iiga soo daahine dawlaay ha soo daahine daruur soo deeyso dal iyo duur oo lagu deeqsadaa daruur soo de'ayso dal iyo duur oo lagu deeqsadaad ii ahayd ku doortay damacey adaa ahayd ii ahayd ku doortay damacey adaa ahayd tabsoo dhexe ila duule dadaalkayga haaye dadaalkaadii amaya ku daymaaye dahabley dushaydaan ku saaraa dushaamaad saaree tabsoo dhexe ila duule dadaalkayga haaye dadaalkaadii amaya
Daaftiis maraaye,
ahaye dahabley dushaydaan ku saara shaamadi saare
duul oo diraayaa jire dadka soo diraayaa jire duul oo diraayaa jire dadka soo diraayaa jire waa ka digaaye ka dareemanaabe ha il duufine waa ka digaaye ka dareemanaabe ha il duufine daarkuu dhisaan rabaa dayaxdey ahaadida daarkuu dhisaan rabaa dayaxdey ahaadide kasoo dhexa ila duule dadaalkayga haye dadaalkaadiyaan haayaa ku daymaaye dahabley dushaydaan ku saara shaamadi saare kasoo dhexa ila duule dadaalkayga haye dadaalkaadiyaan haayaa daymaaye dahabley dushaydaan ku saara dadaalkaadiyaan haayaa ku daymaaye dahabley dushaydaan ku saara dadaalkaadiyaan haayaa ku daymaaye dahabley dushaydaan ku saara
salaam dahabey waxaan filayaa dad badan banaadiriga waaye waayo maku soo xasuusiyeen waxaan filayaa dad badan heestaasi dahaboy inay ka heleen madaxan ay u ruxeen dhankii dhambaalada haddii aan ku noqonno waxaa noo baaqaya oo dhambaalkan aan ka helay falastiin aabe maxamed mukhtaar yuusuf iyo hooyo nuurto maxamed maxamuud iyo hooyo luul aadan xuseen iyo nafiiso maxamed mukhtaar iyo cabdiqaadir maxamed mukhtaar iyo waxay yidhahdeen cabdixaafid maxamed mukhtaar iyo duniya mukhtaar yuusuf iyo sacdiye maxamed mukhtaar iyo hodan xasan cabdulaahi iyo doctores xaawo cabdicadde iyo abshir axmed cusmaan iyo waxay yidhahdeen caasho axmed cusmaan iyo jamaal axmed cusmaan iyo mulki cabdulle cabdiraxmaan iyo ayaan axmed cusmaan waxaana ay taaniyo jecel yihiin inay u diraan muxidiin axmed cusmaan iyo waxay yidhaahdeen nasro maxamed mukhtaar oo bishani gabar ay ugu dhalatay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gabadhaasina waxaa loo bixiyey ayaan muxudiin axmed waxaanay leeyihiin ayaan soo weynaw noqotay waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda warqadanna waxay naga soo gaartay ifraax maxamed cabdi iyo sacdiye ibraahim guuleed iyo abyan jaamac cali iyo nimco maxamed cali sahra aadan cali sacdiye xuseen bare maxamed cali asad cilmi afka xaaji loo yaqaanay iyo xasan cabdulaahi iyo cali xaaji axmed faarax baabajey iyo maxamuud lafagari iyo axmed afguumbe dhammaan dadkaasoo kala jooga daafaha dunida waxay tahniyad hawada u marinayaan arooskii aroosadabay yidhaahdeen waa iftiin xasan caliyo oo ku magac dheer boqolaay iyo maryan maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada mandheera waxay leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan falastiin dib ugu noqonaynaa ifafaalo guursow oori kumaan helin sow ulashadaydii unug caashiq may noqon sow ubaxaan beeray is afgarad ma uu dhalin sow riixaan udgoon aqalkii kumaan shidin carafta iyo udgoonka ay falastiin waa heestii ifafaalo guur iyo codka macaan ee cabdirasaaq gaaduco
fafala guursow oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon ifafala guursow oori kuma helin dawlashadaydii unug caashiq may noqon suubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin suubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sow ugu heshay la xidho maan oran suubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin suubaxaan beeray isafgarad ma uu dhalin sow ugu heshay la xidho maan oran sow reexaan udgoon aqalkaygii kuma shubin sow reexaan udgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin aan udgoon aqalkaygii kuma shubin sow reexaan udgoon aqalkaygii kuma shubin sow aayadaha qur-aanka akhriskoodii man badin sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sow aroos ay dunidu wada ammaantay maan dhigin maan dhigin maan dhigin sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sawaroos ay dunidu wada ammaantay maan dhigin maan dhigin maan dhigin sowtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sowahelu khayr asalkeedii may noqon soweraysan qura afka kama tiraade soweraysan qura afka kama tiraade sowtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sowahelu khayr asalkeedii may noqon saweraysan qura afka kama tiraahdo saweraysan qura afka kama tiraahdo sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sow anfacii la cunay dadkii kuma idlayen sow aroos ay dunidu wada ammaantay mandegin mandegin mandegin Suu anfacii la cunay dabkii kuma idilayn suu anfacii la cunay dabkii kuma idilayn sawaroos ay dunidu wada ammaantay mandhigin mandhigin mandhigin sababtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawiraysan kura afka kama tiraado sawiraysan kura afka kama tiraado sababtaan egmaday rabbi ebi ma noqon sawahelu khayr asalkeedii may noqon sawiraysan kura afka kama tiraado sawiraysan kura afka kama tiraado sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow idil waalidkii ducaa uma akriyo sow idil waalidkii ducaa uma akriyo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow amarkaan faro in yar kuma hirgalo sow idil waalidkeed ducaa uma akriyo sow idil waalidkeed ducaa uma akriyo sow dubkaan muday ubad xalaalaha mawdhalin sawdubkaan muday ubad xalaala mawdhalin saw idan ilaahay ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin saw dubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow dubkaan muday ubad xalaala mawdhalin sow idan ilaahay ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma helin ayatiin kuma haye ibraahim waa hagaaga ifafaalo guur iyo codkii cabdirasaaq gaaduco ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada falastiin adiga le wacay warqadan waxay naga soo gaartay hooyo madiine xaaji shoobe iyo adeer cabdi cabdulle maxamuud iyo caruurtiisa iyo adeer kale waxay yidhaahdeen axmed cabdulle maxamuud iyo caruurtiisa iyo daa'uud xaaji ciro yuusuf xaaji ciro iyo shariif xaaji ciro iyo maryan xaaji ciro saygeed iyo caruurteeda maxamed amiin xaaji ciro xaawo cirdaye sahre cirdaye saygeed iyo caruurteeda madiino maxamed cabdulle iyo caruurteeda dhammaan dadkaasi waxay tahay niyad dhalasho farxadle u dirayaan absalaad xaaji ciro iyo hooyo safiya cali oo wiil ugu dhashay toddobaadkan magaalada nairobi dalka kenya wiilkaasi waxaa loo bixiyey maahir salaad ducaduna waxay yidhaahdeen waa dhankiin waxay hees bay soo dalbadeen waxay leeyihiin heestuna waa naxariista ilaahay naxariista ilaahay nafluhu kama quusteen nabad iyo haddaan waa axmed bakaal cire iyo xamdi kuwiin hadda heestaasi idinma haynan laakiin heese aan ka dhicin ayaan idinsoo gudbin doonaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi jaamac iyo cabdiraxmaan subayr iyo sayid cali sheekh aadan iyo aamino maxamuud sahal iyo diirshe maxamuud sahal iyo aadan muumin maxamuud iyo cabdulaahi idriis maxamuud iyo waxay yidhahdeen cusmaan muumin maxamuud iyo faadumo maxamuud sahal deeqo xasan nuur barre iyo cali xasan cusmaan caliyare iyo salaado axmed iyo sayid xuseen sheekh aadan hodan sheekh aadan iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen bahda gaadiidleyda magaalada beled xaawo waxaana dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood dadkaasi waxaanay jecel yihiin in ay hambalyo gaarsiiyaan cabdiraxmaan muumin maxamuud sahal iyo waxay yidhaahdeen hooyo muna cabdi waxayna dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxmaan muumin maxamuud iyo muna cabdi shukri oo wiilu ugu dhashay beled xaawo waxaana ay leeyihiin wiilkaasi waxaa loo bixiyey suheyb cabdiraxmaan waxaana leenahay bay yidhahdeen dhammaanteen suheybow soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca iyo waalidkiiba aamin ayaan anaguna leenahay ibraahim haye kaalmihii sugaanta adaan kusoo gariire noqday.
gariire alla gariire gabartan jeclaada iyo goosatee hilibkeedii gadoomay halaacalo ku dhammaada heestan waa cabdiqaadir iyo buulis
Yeah.
warqadana ibrahim waxay naga soo gaartay aaba axmed cabdibaasid xaaji aadan iyo hooyo dahaabo maxamuud maxamed iyo qadar axmed cabdibaasid iyo cumar axmed cabdibaasid iyo haashim axmed cabdibaasid dhammaan qoyska reer maxamuud geeda qorow iyo aaba cali salaad xasan iyo hooyo farxiyo siciid iyo dhammaan reer salaad xasan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan qaasim cali salaad iyo xabsa axmed cabdibaasid oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolkan virginia wiilkaasi waxaa loo bixiyey suleymaan suleymaan soo barbaar ayaanu leenahay waayahay waxaa noo baaqaya dhambaalka inuu naga soo gaaray hooyo luul aadan xuseen iyo abshar axmed cusmaan iyo caashe axmed cusmaan iyo jamaal axmed cusmaan iyo ayaan axmed cusmaan iyo faa'iza cabdulaahi cusmaan iyo cabdinuur maxamed cabdi iyo yasmiin maxamed cabdi iyo cabdirashiid macalin isaaq waxaana ay hambalyo iyo heestan ba jecel yihiin inay hawad u marayaan aabe muxudiin axmed cusmaan iyo hooyo nasro maxamed mukhtaar oo gabarh ay ugu dhalatay bay yidhahdeen degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho ducadan waa xaggeena gabadhaas waxaan leenahay allah ka dhigati soo weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda iyo waalidkeedba anfacda aamiin ayaanu leenahay kaalimihii suugaanta heestii ugu dambeysay ibraahim waxaan dhegeystayaashana u soo qabanaynaa qumanow heestaasi hore waxaa ugu luuqaysay ibraahim fanaanada aamina cabdulaahi xirsi waxaa dib ka soo qaaday gabadheeda hodan cabdiraxmaan qosol baan dibnaha furay qaybow aragtidaadee naftaa kuu qashuucday wadnahaaga sow qayb qumanow intaan degay qurmadii kamaan dhigan hawada dhegeysano qumanow heestaasi ayaana gabagabo ah guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana waa ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan oo halkan idinkaga soo jeediyey waxaana idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo qofka ka shisheeya qadow iyo mareerko unhoos u baxayo marago qiyaastii qofka ka shisheeya saxiixani bombordhano waxaa tahay dumar layga qariyo qaadiirigu manaystay qormanaya meesha hadday tahay qaryahu bombordhano waxaa tahay dumar layga qariyo qaadiirigu manaystay qormanaya meesha hadday tahay qaryahu wadnahaga sooqay umanu intoomday umadi kamaali wadnahaga sooqay umanu intoomday